الله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله الواحد القهار واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد أيها الأخوات في الله walaalyaal insha allahu tacaala waxaynoo bilaabi doonaa mawduucii aynu isugu nimid waxa faraxsi mudan oo aynu ilaahay subxaanahu watacaala ku mahadinaynaa in maanta goobtan aynu joogno oo ah daaru liimaan litaxfiid alqur'aani alkariimi wa culuumih io marti inoogu yahay shaykhuna alfaadil cabdilkariim xasan xooj jazaahu llahu khayran wabaaraka allahu fiih taasi waa runtii arrin ama fursad qaali ah oo aynu nasiib u helay in sheekhu maanta uu madrasadeenan marti inoogu yahay si aynu uga dhegaysano mawduuca qaaliga ah ee sifaatu lmar'ati almuslima ama tilmaamaha ay leedahay gabadha muslimadu waxaa inoo haboon marka mar haddii aynu fursada qaaliga ah helay maanta inaynu si fiican u dhegaysano oo aynu uga faa'iidaysano tawjiihaadka iyo nasaa'ixa shadiidka ah ee aynu ka heli doono ama aynu ka maqli doono sheekheena sheekh cabdilkariim jazaahu llahu khayran waxaase intaanu sheekhu bilaabin aan ku soo dhaweyn lahaa macalin cabdinaasir oo macalimiinta madrasada ka mid ah si uu inoogu furo maqaamkeena barakaysan qur-aanka kariimka ah falyatafadal mashkuuran maajuura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي من يأتيكن بفاحشة مبينة من يأتيكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي من يأتيكن بفاحشة مبينة يضاعف يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأن أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطبع الذي في قلبه مرض وقيل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
jazahu khayran ilaahay khayr iyo wanaag ha ku abaalmariyo macalin cabdinaasir tilaawada qayimka ah iyo qur-aanka qalbigeena uu ku qooyey ee aynu ka dhegaysanay waxaa insha allahu tacaala inoo bilaabmi doonaa barnaamijka aynu ugu talagalay muxaadaradan oo ugu horeyn uu sheekhu inoo bilaabi doono insha allah mawduucuu inoo soo diyaariyey waxaan ku baraarujin lahaa intaanu sheekhu bilaabin ciddii as-ilo haysaa inay soo qorto oo iyadoo quran ay soo gudbiso si sheekhu markuu mawduuca dhameeyo aynu ugu cargano imikana waxaynu sugnaabaa waa kelmadii sheekha falyatafadal isheekh ma'juuran gayra ma'juur الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوع حضرته وحو كتاب سيهي من صفات المرأة المسلمة qofka dumara ee islaamka ah ama muslimadda ah ama mu'minadda ah sifooyinkeeda waxyaalo kamida inaynu ka sheegno wax kamida inaynu sheegno ugu horeyn ilaahay bini aadamka waa sharfay lab iyo dadi kay doonaan ba ha noqdaan وإلهي وحول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر بني آدم كواشرف نوا كرامة نيرا إلهي دي. بني آدم كلا شرفين وحسود رجليا النبي يدد بوا سود رجليا قابك الله أبوري عقل لسيي أقونت يعني مركز لسيي sida loo abuuray hadalka markaa sida loogu markaa loogu yeelay mid cabiri karaya waxa uu rabo oo hadlaaya laga yeelay siyaalo badan baa ilaahay ufadilay bini aadamka makhluuqaadka badankooda sidaa bini aadamku u taagan yahay looma qaar u taagan oo u joogan lagama dhigin oo madaxiisa ugu sareeyo oo jirkiisu sidaa isugu siman yahay oo sidaa uu taagan yahay yani sidaa lagama dhigin makhluuqaadka kale badankooda gacmuhu bini aadamku wax ku cunaan
halka markaa xayawaanaadka kale badankoodu ay wax ku cunaan afkooda oo ay afka ku goostaan oo ku qaataan haddaynu eegno qabla alislaam islaamnimada ka hor dumarka aada iyo aada baa loo xaqiri jiray oo gaaladii ay u xaqiri jireen aada bayna u dhibaatin jireen ilaa ay markaa iyaga oo nool ay xabaalnoolayin jireen hablaha yareen markay dhashaan taasina waxay ahayd inay sharaftii ilaahay siiyey ay ka qaadeen dumarka ayay ahayd sidaas aawadeed ayay markaa samayn jireen wa'dulbanaat hablaha inay xabaalnooliyaan shareecada islaamku arrinkaas waa xaaraantinimaysay oo waa marka aastay hablaha in la xabaal noololeeyo la aaso waxay odhan jireen inani inay i dhalato laygula xidido waxay iga roon inay xabaal gashaan duugo mid baa jabiyey oo waxau yihi ashcaartii yani shacaradii markaa jaahiliyada kamida mawadatun tahwa cumra shaykin yasuruhu laha lmeytu qabla leyli low anaha tadridu inanta mawado la yidhahdaa waxay jeceshahay buu yihi oday inuu iska noolaado waa abaheed mawadatun tahwa cumra shaykin oday inuu noolaado ayay jeceshahay inanta mawado la yidhahdaa odaygaana waxa weeye yasuruhu laha lmowtu qabla leyli low anaha tadrid caawa inaynay gaadin oo dhimato iyaduna isaguna jecelyahay iyadu waxay jeceshahay inuu noolaado isna wuxuu jecel yahay inay dhimato ayna caawa gaadin oo intay ceebiyo wax ii keeni lahay aan xabaal oo aan aaso mid kale waxa waa gabiyey oo waxau yihi axabu ashaari ilaya ilaya alqabru buuri yani waxa weeye saddex buu markaa sheegay markaasu wuxuu yihi waxaan kula xidhido inantaa waxaan u jecelahay xabaal oo inaan xabaal ku aaso ayaa in idi igula xidhido aan ka jeclahay heerkaasay agtooda ka joogtay islaamku waa sharfay xaqeediina waa siiyey gabadha waxaanu xaaraantinimeeyey in la dilo walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqa ilaahay waa xaaraantinimeeyey in ubadkii la laayo xaaraan buu ka dhigay marka waxaa laga dhigay karaamadii ayaa loo soo celiyey oo sharcigu siiyey halkay maanta leeyihin gaaladu xuquuqda yani markaa bini aadamka meel lagaga dhacayaa gabadhiina xaqeedi waa la dulmiyey waa arrin baatil ah oo shareecada islaamka aan shaqo ku lahayn islaamku ma dulminin qofka dumara xaqii karaamadeedina ma waasin ee sharafteedi iyo karaamadeedii waasiyo waa u dhowray xaqeedii oo dhanna waa siiyey arrinka laakiin ku saabsan indhaxalka iyo umuuraha qaarkood hablaha iyo inamada laisdheeraysiiyey oo dheeraad loo kala yeelay taasi waxay ku dhisan tahay xikma cadiima waayo ragga mas-uuliyad fara badan baa saaran oon dumarka saarayn hadday tahay markaa meherka ninkaa laga doonaya hadday tahay masruufka ninkaa laga doonaya hadday tahay mariinka ninkaa laga doonaya hadday tahay waxa weeye wixii lagu aroosan lahaa iyo gurigii marka intaba ninkaa laga rabaa marka xuquuq iyo takaaliif fara badan baa saaran ninka aan qofka dumara saaray taasina waxay kamid tahay waxyaalaha lagu kala fadlay labka iyo dhadiga ilahay waxau hi arijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wabima anfaquu min amwaalihim ragga min xaysu ljumla in dumarka laga fadilay oo dumarka ay ka mudan yihiin baa laynoo sheegay laba umurood baana loo sababeeyey mid waa xagga abuurka weeye oo isku xoog ma aha oo isku awood ma aha marka xagga abuurka waa ku kala duwan oo isku siba looma abuurin waa midda labaade masruufka ay masruufayaan ama meherka iyo masruufka iyo marinka iyo ashyaada noocaasa sharcigu inuu ragga saaray yaduna waxay kamid tahay waxyaalaha mas-uuliyadda loogu yeelay markaa ragga oo qaar mas-uuliyadda leel iyaga laga dhigay marka umuurihii waa isu dheli jiran yihin xikmo weyn baa ku jirta arrinka noocaas qofka muuminkaana axkaamta sharciga waa inuu markaa ogaadaa in cadaalad ay ku fadhido oo ilaah markaa cadaalad badan oo xikmad badan oo aqoon badan inuu xukumka dejiyey waa in la ogaadaa xukumka ilahayna waa in raalli lagu noqdaa wma kana limumini walaa muminati ida qada allahu warasuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim ilahay waxau inoo sheegay qof kastoo iimaanle labyada didkuu doona ha noqdo inaanu waxa ilaahay iyo rasuulkiisu ay xukumeen si khilaafsan inuu doortaa inayna u banaanayn oo waajib ay ku tahay xukumka sharciga inuu hogaansamo oo isiisa u aqbalo taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha iimaanku keensanaya ayay kamid tahay waayo haddii markaa xukunka sharciga la karaahiyeysto gaalnimay noqonaysaa oo qofku iimaanki waa ka baxaya ilahay waxa uri dalika bianahum karihuu ma anzla allahu faaxbata acmaalahum camalkoodii inuu buray ay gaaloobeen waxaa loo cileeyey loo sanadeeyey oo sabab looga dhigay inay karaahiyeysteen xukunkii uu ilaahay soo dejiyey inay karaahiyeysteen marka nicitaanka ay niceen ee karaahiyeysteen wax ilaahay soo dejiyey ayaa waxay sababtay camalkoodiga inuu buro camalkoo dhanna waxa buriyaa waa gaalnimada waa dhici kartaa macaasidu inay xasanaadka qaar ama ajarka qaarkood inay buriso laakiin wax camalka saalixa dhammaantii wada buriyaa waa gaalnimadoo keliya shay kale ma aha saas aawadeed bay nawaaqib islaam waxaa kamid ah man abqada shayan min diini rasuul sala allahu alayh wasalam aw sawaabihi aw ixdaarihi faqad kafar shay diintii rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid ah ciddii markaa nacda ee karaahiyeystaa ee karaahiyeysataa waa gaalooyinka waajib waxaa qofka muuminka inuu ku raali noqdo axkaamta ilaahay oo inay qofkii mu'minadda ahayd ama qofkii dumarayda muslimadda ahayd aynay odhan ilaahay wuxuu sidaa u yidhi ilaahay labsiiyo dhadiga muxuu u sini waayey dhaxalkooda ictiraad inay sidaa u tidhaahdaa uma banaana xaaraan bay ka tahay waayo waxay noqonaysaa inay sharcigii ilaahay caaridayso ay odhanayso si kale ka habboon taasina waa gaalnimo ee layska ilaaliyo inay istidhaahdo ma aha waxyaalaha ragga iyo dumarka lagu kala gaar yeelay maxaa loogu kala gaar yeelay calaa sabiil ictiraad ay bushinayso ictiraadayso ama markaa ay caaridayso inay sidaas u tidhaahdo maa ninka maxaa loogu baneeyey dhowr dumara inuu guursado ee gabadha loogu baneyn waaye inay dhowr nin mar keliya guursato yani taas yadaa inay tidhaahdo ma ah waayo waa xukm ullah xukunka ilahayna waa cadaalad maadaama ay sidaas yadaa tahay xukunka ilahay raalli inay ku noqotaa waajib ku yahay dhammaanteenna waxay nahay addoommo ilaahay marka sidii yani sayidkeenna ama ilaaheenna ina abuurayo ina leh ee ina mulkiyo ina arjaaqaya siduu inoo xukumay inaynu caaridno ama markaa ka hor tagno ama khilaafno ma aha ee waa inaynu u hogaansana marka ugu horeyn qofka dumara ee mu'minadda ah iyo markaa qofkii muumina ee ragaba waxaa waajib ku axkaamka ilaahay dhammaantood inuu raalli ku noqdo oo u hogaansamo oo aanu sida sharcigu u sheegay si khilaafsan aanu dooran wma kana limumini walaa muminati ida qada allah warasuluhu amra an yakuna lahm alkhiyaratu min amrihi haddaynu waxyaalaha aynu ka dareemi karno aynu tilmaano ninka inoo baneeyo dhowr dumara inuu guursado yani fasaad kama dhalanayo dhowr dumara inuu guursado ama maslaxada ayaa raajixa ka ah oo ka miisaan badan nafsadada hadday dhibaata ku jirto oo qofka dumari ay dhibsanayso maslaxada iyo danta ku jirtaa ka fara badan yani dhibta markaa ku sugan ee qofka dumari ay dhibsanayso laakiin haddii qofkii dumar ahay dhowr nin guursato fasaadka iyo dhibaatada ku jirtaa ka fara badan maslaxada ku jirta oo inay tidhahdo ninkii aan la sillo yani markaa fasaadka iyo dhibaatada ku jirtaa ka fara badan nasabku waa isku haldamaya ilmahan yaa dhalay lama garanayo ma kii horaa dhalay ma kii dhexaa dhalay ma kii dambaa dhalay dhowr ilma galan gabadha ma laha oo midba meel ay wax ugu ridayso ay leedahay kan hebel bay wax ugu jiraan kan kalena hebel kaley wax ugu jiraan kan kalena hebel kaley wax ugu jiraan waa ilma galan keliya sanduuqaa keliya markaa ay haysaa sanduuqii dhowr inay wax ugu ridaa ma suuragal aha nasabadii baa isku khaldamaya fasaad baa ka imanaya akhlaaqiya dhaqankiina waa halaabaya waa xumaanaya nasabadiina waa isku darsamayaan oo qofka nasabkiisii lama garanayo inuu ku abtirsanayo dhashay lama garanayo marka waxa weeye tusaale ahaan baynu uga jeednaa waxyaalaha cisamka aynaan tilmaaminba ka badan amaba aynaan garanayn marka sharciga ilaahay qofku hadduu muumin ba yahay rag iyo dumar kuu doona ha noqdo inuu caarido oo uu bushiyo oo uu yidhahdo si kalea ka wanaagsanayd ma aha wuxuu raacay marka ibliis hadduu yidhahdo si kalea ka qurux badnayd sida ilaahay markaa uu sharciyey oo ibliis waxaa lagu yidhi aadamu sujuud markaasuu yihi ana khayru minhu qaala ana khayru minhu khalaqtani min naari wa khalaqtahu min tin waxau yihi anaa ka mudan oo ka khayr badan ana waxaad iga abuurtay dad isagana waxaad ka abuurtay dhoobo marka maadaama waxaad iga abuurtay ay ka fadli badan tahay waxaad aadam ka abuurtay waxaan ahay mid adna ka fadli badan aadam ka fadliga badanna ma suuragalaha ka laga fadliga badan yahay inuu usujuudaa ma suuragalaha buu marka wuxuu sameeyey xukunkii ilaahay wuu ictiraaf ku sameeyey oo racyo kuma noqon ee waa bushiyado si aan munaasib ahayn inay tahay ayaaba ku tilmaamay waxaan munaasib ahayn ayuu ku xukumay inay tahay caqligiisibu wuxuu ka horjeeyo ku caariday sharcigii ilaahay ta noocaasna waxa weye aad iyo aad bay khatar u tahay marka ruux kasta oo kaas saas oo kale la yimaadaa oo sharci ilaahay sharciyeeyey ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam sharciyeeyey caqligiisa ka horjeeyo ku caarida waxau yahay mid ibliis raacay ibliis ba aabba u ah isagu dabagalay waxyaalaha qofka marka muuminka looga baahanya waxaa kamid ah iimaan waa inuu iimaan la yimaadaa oo ilahi iyo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam waa inuu rumeeya arkaanu iimaanka iimaanka dhammaantoodna waa inuu rumeeya dumarkii muminaadkuna waxay ahaayeen qaar iimaanlabay ahaayeen nabiga sala allahu alayh wasalam inan adoon ah ayuu wuxuu weydiiyey ayna allah qaala fi samaa qaala man ana qaalat rasuulu llah qaala actiqaa fa inaha mu'mina waxau nabigu sala allahu alayh wasalam su-aalay ilaahay xagguu jeedaa waxay tihi ilaahay waa sareeyaa wuxuu yihi anigu kumanahay waxay tihi rasuulku ilaahay baa tahay waxau nabigu sala allahu alayh wasalam yihi actiqha xoree fa inaha mu'minatun iimaan bay leedahay marka iyadoo addoon ah iyadoo inan ah ayay haddana waxay aqoon u lahayd oo garanaysay yani culuwiga ilaahay koreeya sifaadki ilaahay sifo kamida ayaabay tilmaantay taasina waxay ku tilmaamaysaa dumarka iimaankali ee mu'minaadka ahi siday aqoon ugu yeelan jireen sifaadka ilaahay ayay taasna tilmaamaysa nabiguna sala allahu alayh wasalam iimaan ba uga markhaati kacay qofka dumara ee mu'minadda ah waxyaalaha saaran waxaa kamid ah waajibaadka sharcigu ku waajibiyey si gaara inay u ilaaliso yadoo qof kastaba ay saaran tahay hadda haddana warkeenu wuxuu ku saabsan yahay qofka dumara ee mu'minadda ah waxaa kamid a waxyaalahaas يعني صلاة waxaa ka mid a zakada wa aqimna asalaata wa aatiina azaka yani mu'minaadka ilaahay waxa u amray inay salaada oogaan inay zakada bixiyaan xukun kasta oo waxa weeye sharciya oo ragga la amray dumarkuna waa kala mid haddaan daliil ka saaraya oo ka reebaya oo ragga ku gaar yeelaya aan la helin waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa ui inama nisaau shaqaa'iq rijaal in kalaba maahe dumarku waa ragga dhigood raggay dhambalkood yihiin oo laga dhambalay waa isku axkaam weeye bimacnaa wixii laga reebay oo ragga inay ku gaar yihiin la sheegay mooyaane dumarkuna ragga waa kala mid marka waxaa laga qaadanaya waajibaadka sharciga ah ee dumarka loo sharciyeeye ragguna inay yani ragga loo sharciyeeye dumarkuna inay la wadaagaan wixii ragga loo sharciyeeye dumarku waa la wadaagaan haddaan daliil ka reebin wixii dumarka loo sharciyeeyeyna raggu waa la wadaagaan haddaan daliil ka reebin laakiin wixii daliil sheegay in qolo ay ku kaas yahay ama ragga ama dumarka qolada kale lama wadaagto inama nisaau shaqaa'iq rijaal marka axkaamta waxaa asal waa cumuum mukalafiinta inay caan ku tahay waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa yihi inamaa qawli limra'atin waaxida ka qawli limicati imra'a qof dumara keliya waxaan ku idhaahdo hal yani qof dumar oo keliya waxaan ku idhaahdo faraa waxay ka dhigan tahay boqol dumara waxaan faray bimacnaa qofkaa dumara kuma khaas noqonayso ee dumarka kalena caam bay ku tahay baa xadiiska laga tilmaamay sidaas yadaabaa laga jira marka waajibaadka sharcigu way fara badan yihiin lagamana daayoonayo laakiin tusaalo waxaynu tusaalaynaa umuuro qaarkood ay dumarka u gaar yihiin qaarna ay ragga la wadaagaan umuuraha marka waxa weeye ay ragga la wadaagaan waxaa kamid a arkaanulislaamka waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uri buniya alislaamu calaa kamsin shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa iqaami asalaati wa itaai zakaati wa sawmi ramadaan wa xaji lbayt xadiiska cabdillahi bni cumar waxa uu tilmaamayaa islaamka in lagu dhisay shan tiir tiirka koowaad ee islaam islaamnimada lagu dhisay waxa weeye waa shahaadateynka شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الركن الأول وركن الإسلام كوهو إن شهبا وحانا لقرطها ركن ذات لما أصل ودينة الإسلام في كل شلبا لما أصل لقرطها يا وحي سهل الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله وحده إن الله مولانا عسكر العابدين على قرطها مركز شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله waayo laa ilaha ila allah macnaheedu waxa weeye laa macbuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane wax allo wixii kale la caabudaa waa baatil wax allo wixii kale la caabudaa waa baatil asalka labaad ee lagala baxaya waxay tahay wa ana muxamadan rasuulu llah baa laga qaatay oo waxa weye wa an laa yucbad allahu ila bima sharac inaan allah la caabudin oo lagu caabudin wuxuu sharciyeeyey mooyaane wax kale waa inaan lagu caabudin waxaa ilaahay lagu caabudaya waa inaan bidca noqon lasoo darisiyo layskala yimi oo waa inay noqotaa shay waxa weeye nabiga sala allahu alayh wasalam lagala kulmay oo ilaahay saciyey taana waxaa laga qaatay wa ana muxamadan rasuul llah yani rukniga koowaad qaybtiisa labaad baa laga qaatay saas aaweed ahlucilmiga qaarkood yidhaha mabna diin islaami cala aslayni cadiimayn an laa yucbad allahu ila bima sharac waan laa yucbad an laa yucbada ila allah waxdah waan laa yucbad allahu ila bima sharac sida shaikhu lislaam ibnu taymiya uu markaa kutubtiisa qaarkood ku tilmaamay diinta islaamku labada asare waa weyn bay ku dhisan wixii bidca lagu markaa lagu bidca haddii ilaahay lagu caabudo ilahay ma aqbalo waayo nabigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yihi man axdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun i arrinkayga diinta kusoo darisiiya oo kula yimaada waxaan kamid ahayn fahuwa raddun waxa uu soo darisiiyey waa mid la celinayo oo aan la aqbalay xadiiskaas saxiixeynka bukhaariga muslim baa soo wariyey riwaaya muslimna waxay sheegaysaa man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun ka shaqo sameeya shaqadaasu amarkayaga diinta aan waafaqsanayn waxa uu yahay marka arrinkaasi mid la celinayo oo aan la aqbalay markaa xadiiskaasna wuxuu tilmaamaya walow isaguna yaanu soo dariisin haddii cid kale soo dariisiisay oo ay bidcaysatay oo isagu ka raacay oo bidcadii la yimi xataa markaa inaan laga aqbalay marka xataa inaan laga aqbalay ayaa waxa weeye xadiisku tilmaamay asalka koowaad oo ikhlaaska ah oo in allah oo kaliya la caabudo waxa uu yahay asal diimahoo dhan ay koobsadeen oo lagu soo dejiyey rasuul kastana lala soo diray waayo rasuul kasta waxa lala soo diray allah oo keliya in la caabudo oo aan cid kale la caabudin taasina waa ikhlaaskii weyi taasina ikhlaaskii weeyaan haddii shirki uu cibaadadii galo oo cid kale lala wadaajiyo lama aqbalayo waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi xadiiska uu ilaahay ka soo wariyey man camila camalan ashraka fiihi maci gayri taraktu wa shirka ka camal sameeyo camalkaas ou cid kale ila wadaajiyey isagiiyo shirkigiisaba waa ka tagaa waa uga tagaa anigu waxa wax cid layla wadaajiyey uma baahni kaa ila wadaajisay markaa isaga meel ha ku biirsado uma baahni anigu cid wax layla wadaajiyo waayo ilahay waa hani haniimada mutlaqa isaga iskale salaadaa kamid a arkaanu islaamka rukniga labaad arkaanta camarigana waa rukniga ugu weyn nabiguna sala allahu alayh wasalam uri bayna arajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa faman tarakaha faqad kafar وفي لفظ بين الرجل وبين الشرك والكفر الصلاة فمن تركها فقد كفر ninka iyo gaalnimada waxa udhaxaysa waa salaada un inuu ka tago ayuunbuu gaalnimo ku gaaraya marka salaada haynta u hayo ayaa xijaab waxay uga tahay kufrigii iyo gaalnimadii ruuxuu salaada ka tagaana waa kaafir baa nabigu sala allahu alayh wasalam ina usheegay inuu kaafir yahay oo gaaloobay ahlucilmigana masaladaas tafaasiil bay kale yihiin ikhtilaafna waa ku suganya kufriga markaa saddexaad waa zakada oo salaada kusoo xesan zakadana waxa wey ilahay waa waajibiyey arkaanu islaam bayna kamid tahay had yo jeerna salaada lagu lamaanaya marka qofkii dumarhaydu hadday maal leedahay maalkaas oo sekadaysa waa inay sekadii ka bixisaa sekadii waa inay ka bixisaa waxaana soo gudagalaya markaa xoolaha sekada laga bixinayo dahabkeedu hadduu farabadan yahay oo uu nisaab gaarayo cala alqawli araajix waa inay sekada ka bixisaa wey inkastoo ahlucilmiga qaarkood ay yidhahdeen seke ma laha yani haddii waxa weeye dahabkii quruxu loogu talagalay haddana qowlka raajixa waxay tahay waa in markaa zaka ay leedahay waayo axaadiisa rasuulka sala allahu alayh wasalam oo saxiixa ayaa ku soo aroortay in zake laga bixiyo dahabkaa quruxda loo isticmaalo in zake laga bixiyo axaadiis baa rasuulka sala allahu alayh wasalam kaga sugnaatay wixii xadiis nabi ku sugnaadana in la yidhahdo shiikhabel baa markaa yani yii zake ma laha loogala tegaya rukniga kale ee afraad waa soonka ramadaan la soomayo oo hadda inagu soo dhow soonkaasina waxau kamid yahay arkaanta islaamka ee shanta abuu kamid yahay waa rukniga afraad isha ramadaan in la soomana ilahay waa waajibiyey oo waxau ka dhigay faral ya ayuha aladina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum marka ummadii hore sidii soon loogu waajibiyey inagana soon laynagu waajibiye waxaana laynagu waajibiyey soonka ramadaan marka qofkii awoodi karaya inuu soomo waa inuu markaa sooma kii markaa qaadir aan ku ahay ee odaygii gaboobay iyo islaantii gabowday iyo markaa kuwaasi ee aan markaa iyagu kari karaynin inay soomaan yani marka ahlu cilmigu waxay yidhahdeen waxay bixinayaan fidyo raashin bay bixinayaan maalin kastaba miskiin bay quudinayaan oo nisfu saac culamada qaarna mid bay yidhahdaan sida shaaficiyada oo kale laakiin cala alqawli araajix nisfu saac bay bixinayaan yani saac la kala baday ayay markaa bixinaya yani inaad kiilo raashina ama kiilo iyo wax yar ayay bixinayaan maalintii kastaba soonkana haddii laga tago oo qofku cudurdaar la-aanteed uu uga tago soonkii ahlucilmigu waxay yidhaha waa min kabair dunuub oo marka imaam dahabi waxa uu ku tilmaamayaa kitaabkiisa alkabaa'ir la yidhaahdo inay marka culamadu isla ogol yihiin ruuxa isagoo awoodi karaya cudurdaar la-aanteed isaga afuro soomi waayo ramadaan inuu waxa weeye saaniga sinaysta iyo ka khamriga caddada inuu ka xun yahay ka khamriga cadda iyo ka sinaysta labadaba waa ka xun yahay waayo de arkaan islaam bu kamid yahay hijriga kale shanaad waa xajka xajkuna waxa weeye aad iyo aad buu ufadli badan yahay waxaanu kamid yahay arkaanta islaamka ee shanta a laakin wuxuu ku waajib yahay ciddii kari karaysa ayuu waajib ku yahay wlilahi calى الnaasi xij lbayti man istaطaaca ilayhi sabiila waman kafara faina allaha ganiy can اlcaalamiin siduu ilahay qur'aankiisa ku sheegay waxaana lagu magacaabay sabista laga tagaa inay kufri tahay baa lagu magacaabay inkasta ahlucilmiga qaarkood jaaxidka ku xambaareen culamada qaarkoodna ay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa kufri camaliya ama kufri asgara ayaa looga jeeda ahlucilmiga qaarkoodna ay yidhahdeen cala kuli xaal hadday gaalnimo noqon weyda weyn de waxay noqonaysaa waxa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay kamid tahay qofki isagoo kari karayo inuu xajiyo hadduu xaji waayo waxay kamid tahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay kamid tahay oo rukni arkaanti islaamka kamidaba laga tagay xajkana waxa weeye dambiga inuu yani qofka ka mayro ayaa axaadiista rasuulku sala allahu alayh wasalam aynoo sheegtay oo nabigu sala allahu alayh wasalam waxau yihi calaykuna jihaadun laa qitaala fii alxaji waalcumra xadiiska saxiixa ah dumarka waxa weye markay yidhaahdeen jihaadiyuuna saaran yahay waxa uu ihi jihaadaan markaa dagaal lahayn baa idinku waajibay jihaadka aan dagaalka lahayn waa maxay waa xajka wey waxaa laga yaabaa qofka dumar ee muslimadda ahi inay waxyaalo fara badan oo adduunyada ku saabsan ay aada ugu dadaasho laakiin xajka inayna aada ugu dadaalin baa laga yaaba xajka inayna aada ugu dadaalin ayaa laga yaaba taasna waxa wey waa mid markaa aan fiicnayn waayo dumarkii saxaabiyaadka ah waxay ahaayeen qaar xajka aad iyo aada ugu dadaala qof dumar ayaa waxay ku timi nink ninkeediba waxay ku timi ixajisiin oo ku yidhi waxaan kugu xajisiyo mahayo marba meel bay ka soo gashay waxa igu xajisiin markaasuu cillo u sheegaa waxa igu xajisiin markaasuu cillo u sheegaa oo sabab u sheegaa aan igu xajisiin markii dambe waxay tii awrka caynkaasa igu xajisiin markaasu wuxuu ihi awrkaasi waxaan u waqfay jihaadka jihaadkaan u waqfay oan u xabisay waqaf baan uga dhigay jihaadka oo waxaan jihaad ahayn laguma isticmaali karo waxay tiri baaba rasuulka soo weydi in laygu xajisin karo oo rasuulkana waxaad ku tirahdaa salaam bay kugu soo akrinaysay waa ku soo salaamaysay ninkii baa u tegey rasuulka sala allahu alayh wasalam markaasu waxa weeye uu ku salaamay qisadeedii iyo warkeedii baanu u sheegay markaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam waa qoslay culamadu waxay yihahdeen wuxuu ku qoslay siday marka ugu dadaalaysay xajka inta umuurada mid walba ay ku soo xidhay ee ay markii dambe marka ay waqafkii ay istiri bal waqafka in lagu xajisin karo awrkaa waqafka ah markaasa waxay nabigu ugu jawaabay sala allahu alayh wasalam yani markaa haddaad ku xajisiiso yani wa lakaana fi sabiil illah jihaadkii marka inaad markaa geysay aanad meel kale ku bixin ayay noqonaysaa marka xadiiskaasina wuxuu daliilu yahay xajku inuu ka mid yahay fii sabiili illah ou jihaadka ka mid yahay nabiguna sala allahu alayh wasalam xadiiska kaleba waa ku magacaabay calaykuna jihaadun laa qitaala fi alxaji waalcumar xadiiskan markaa kale ee tilmaamaya yani haddaad ku xajiisin lahayd yani lakaana fi sabiili lah isagana waa xadiis saxiixa xaafid ibn xajarna diraayada waxa yii isnaadkiisu waa saxiix buu ku yiri wakadalika sheekh albani marka xajkoo kale waa inaad lagu dadaalaa النبي صلى الله عليه وسلم waxau ina yihi yani xajka iyo cumrada yani laazima ku dadaala fainahumaa yanfiyaani lfaqra wاdunuub laba shay labadaba waa markaa diidaan oo waa eriyaan labadaa shay waa maxay qofka xajka iyo markaa cumrada dabsada oo aadna u cumraysta aadna uxajiya dembiga waa ka masaxaan oo dembigii waa ka dheereeyaan caydnimadana waa ka dheereeyaan labadana waa sugayaan marka sabab xagga adduunyada iyo mid xagga aakhiro labadaba wanaagay sawayaan adduunyadii caydnimaday kaa sugaynayaan aakhirana haddaad xajka iyo cumrada badsato yani dembigii waa ka ariyaano marka adigoo dembi fiican aan lahayn ayaad de aakhiro tagaysa marka inaad noo badsado xajka iyo cumrada oo weliba ciddii awoodi karaysa ay adigu noo noqoto ayaa taana laga qaadanaya arkaan ulislaam aada iyo aada ha loogu dadaalo waajibaadkan wax ka taabanaya waxaa ka mid a ay dumarkii la gaarka yihiin qofkii dumara waxaa saaran inay markaa jirkeeda astirto ay xijaabato maa culamadu waxay sheegeen ilaa sideed shardi ayay sheegeen sideeda shardi ay sheegeen waxaa ka mid ah in waxa weeye yani maro jidhka qarinaysa oo dhammaantii wada asturaysa waa inay gashataa yani maro jidhka wada qarinaysa waa inay markaa yani gashataa oo isku asturta ahlucilmiga qaarkood waxay ka reebaan wejiga iyo labada kas bimacnaa labada baabaco oo xagga dushuna marka ay weheliso gacmaha dushooduna weheliso iyo wejiga bay ahlucilmiga qaarkood ka istisnoodaan adiladay daysanayaan cala kuli xaal waa adila qawiya waa adilo xoog badan weeyaan waana sida jamaahiir ahli cilmi ay ku tageen waxaana laga daliishanayaa inay jirkooda qariyaan aayaadka ilaah yidhi yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaai lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wakana allahu gafura raxiima markaa jirkoodii inay ku soo daayaan maryahooda oo ay ku asturaan oo ku qariyaan kalaabiintii ku qariyaan jirkooda jilbaabyada ku qariyaan ayaa ilaahay amray kumana gaar aha dumarka qayb kamid a ee dumarkao dhan bay markaa waajibkaasi uu ku caamiya sida aayaddaba lagu cadeeyey qul liazwaajika wa banaatika wa nisaai lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabibihin waxaa kaloo laga qaadanaya hadalka uu ilaahay yidhi walaa yubdiina ziinatahuna ila ma dahara minha yaynay muujinin quruxdooda waxa ka muuqday mooyaane wax kale yaynay ka muujin cabdillahi ibni cabaas waxaa ka asaxday inuu ku fasiray ilaa ma dahara minha waxaa looga jeedaa wejiga iyo labada kaf marka jirka inta kale inay qariyaan waajib bay ku tahay oo wax kale inay muujiyaanoo jirkooda kamid ah uma banaana xataa adimada iyo qodobka iyo cidiyaha adimada dhammaantood waa inay qaryaan jirkooda qayb ka mida haddii ay muujiyaan waxay markaa u bandhigan tahay waciidada iyo doodiyada soo arooray ee nabigu sala allahu alayhi wasalam uu yihi sinfani min ahli naari lam arahuna yani laba qolo ahlu naara maan arkin waxaana kamid ahaa nisaaun kaafiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumilaatun ruusuhuna kaasnimati bukti lmaa'ila nabigu sala allahu alayh wasalam dumarkaa waxa uu ku sheegay uu naarta ugu boodiyey inay hay dhar jisaan haddana ay qaawan yihin waxbay gasan yihin haddana way qaawan yihin culamada qaarkood waxay ku fasireen jirkoodii qayb ka mida oo cawradii ka mida bay qariyeen qayb ka midana waa muujiyeen inagana waa la ogsoon yahay yani markaa jirka dumarka caadada tirada badan leh cawradii waa inaan la wada qarin oo adimada iyo gacmaha iyo qoorta wax kamida iyo ay waktiyada qaarkood iska muuqdaan dhaqanka la isticmaali jira caynka ayada buu ahaa waayadan baad moodaa xoogaha noocan ma in qayb dumarkii kamidi waxa weeye ay jirkoodii askurtay laakin waxa weeye dhaqanka la isticmaali jiray saas wa taasina waa qalad sida sharcigu sheegay waa in la raacaa oo jirka waxa weye la asturaa oo dumarku jirkoodii ay qariyaan oo cawradoodii wax kamida ayna muujin shardiga labaad ee xijaabkuu leeyahay waxa weeye anlaa yakuna zinatan fii nafsih waa inaanu naf ahaantiisu qurux siyaada waa inaanu lahayn qurux waa inaanu lahayn ba markaa loogama jeedo ee qurux tayndhaafa wax soo jiidanaysa waa inaanu lahayn waayo ilaahay waxau yihi walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati اlula yani jaahiliyadii hore siday yani quruxdooda u muujin jirtay oo kale ha u muujinina ayuu ilahay dumarka ku yihi tabarujkuna waxau yahay waa quruxdii oo la buujiyo waa tafacul min alburuj waa gabadhu inay quruxdeeda muujiso quruxdiina waxay leedahay mid khalqiga mid kasabi ah marka tii kasabiga ahay waa maryaha la gashanayo ayaa soo gelaya waxa kale ilahay yihi walaa yubdiina diinatahuna quruxdooda yo inay muujin baa ilahay marka quruxda la muujinayo ee la diiday waxaa soo gelaya dharka waxa weeye aada iyo aad dadka usoo jiidanaya ee quruxda siyaadada aleh ayaa soo guda gelaya shardiga saddexaad waxaa loo shardiya an yakuna safiiqan laa yasifu waa inuu yahay maradu mid wax asturaysa oo bimacnaa qara ay wax ku astirto waa inay leedahay waa inay tahay maradu mid wax asturaysa oo wax qarinaysa maradu mid wax qarinaysa waa inay tahay oo mid khafiifa oo aragtidu ka dusayso oo waxa ka hooseeya la arkayo waa inaynay ahayd taana waxaa laga daliishanayaa xadiiskaynu haddar sheegaynay nisaء kaasiyaat cariyat maailaat mumilaat ruusuhuna kaasimat lbukt maa'ila laa ydkulna اljanata ilaa yajibna riixaha waina riixaha la yuujad min masirati kada wa kada labadii qole ahlu naarka ee nabigu sal اlahu alayh wasalam uu yihi weli maan arag laakiin inay iman doonaan uu sheegay wuxuu kamid yahay xadiiska mucjizaadka rasuulka sal اlahu alayh wasalam waxyaalihii aan dhicin ee nabigu ka warramay inay dhici doonaan ee siduu u sheegay inay u dhacay ayaa markaa taasi ka mid ah waxaa ka mid ah dumar wax gashan misana qaawan culamadu saddex tafsiir bay ku fasireen culamada qaar waxay yidhaahdeen jirkoodii maryaay gashanayaan maryahaasina cawradeedu ma ma wada asturayo laakiin qayb cawradoodii iyo jirkoodii kamid a oo cawro ah ayaa banaan marka qayb jirkii kamida bay astureen qayb kamidiina waxa weeye waa muuqata oo waa qaawantahay sidaa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray nisaau kaasiyaatun caariyaat maryo khafiifay gashanayaan xagga magaca haddii laga eego waxay gashan yihiin xagga xaqiiqada haddii laga eego se waa qaawan yihin oo waxba uma qarsoona wax u qarsooni ma jiraan taana waa lagu fasiray mid saddexaad waa lagu fasiro maryaay markaa gashanayaan maryahana jirkoodii way ku dhejinayaan oo xubnihii bay markaa sawirayaan xubin walba oo abuurkooda ka mid a halkooda ayay ku sawirayaan marka waxa weeye cawradoodii waa muuqanaysa taasna waxay kamid tahay waxyaala xadiiska lagu fasiray laakiin sawaabku waxay tahay saddexda noocba inay soo gudagelayaan sida sawaabka ee saxdii waxay tahay saddexda noocba inay xadiidka soo guda gelayaan maryaha khafiifka ah ayaan cawrada qarinaynin maryaha jirka ku dhegan ee cawradii sawiraya maryaha cawradii qaarkood qarinaya qaarna marka ay banaan tahay saddexda qayboodba xadiiska waa soo guda gelayaan saddexdana waa loo deliishan karaa waayo xadiisku waa caam mid walba saddexdaa kamid a waa markaa kaasiyaat caariyaat kaasiyaad bay si utaba waxbay gasan tahay ictibaar kale marka si kale loo eegana caariyaat weeye uga qaawan tahay marka axaadiistaas ayaa laga daliishanaya maradu marka waynana khafiif noqon ay noqotaa maro markaa qarinaysa jirka laakiin shardi ma aha inay aada u qallabsanaato ama marka aada iyo aada u adkaato markaa shardi maaha waa inay noqoto un maro markaa qaro leh oo bimacnaa jirkii jurmigiisii yani muuqaalkii humaagiisii iyo midabkiisii midnaba aan lagu arkay midabkana lagu arki maayo ثم haddii uu xajmigu lahaana lagu arki maayo laakiin shardi ma aha inuu noqdo maro adag oo qalladsan inuu noqdaa shardi ma aha shardigu wuxuu yahay inuu wax qarinayo oon aragtidu waxa ka shisheeya ayna arkay xajmiga iyo muuqaalkana ma arkayso midabkana ma arkay saasaa shardi ah ahlu cilmiga qaarkoodna waxay ku dareen sida markaa waxa weeye ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa azawaajir la yidhaahdo qofka dumar inay gashato maryo jirkeedii khafiifa oo jirkeedii muujinaya maryo khafiifa oo jirkeedii aan qarinaynin inay gashato inay kabaairta kamid tahay ayuu ibnu ibnu ibnu xajar alhaytami uu ku daray shardiga afraad waxaa loo shardiyaa an yakuna faadan kayra dayiq yani waa inuu noqda marada ay gashanaysaa ee jirkeeda ku asturaysaa mara ballaadhan oo waasica oo aan cidhiidi ahaynoo jirkeeda ku dheganay oo hadday cidhiidi tahay oo jirkeeda ku dhegan tahay waxa maradaasi marka ay tilmaamaysaa jirkeedu muuqaalka sida uu yahay ama qaabka uu samaysan yahay oo meelihii mafaatinta ahaa ee fitnadu ka iman karaysay ayaa waxa weeye maradu ku dhegeysa saas aawadeed sida marka hadday cawradu muuqanayso ay fitnadu uga iman lahayd ayaa haddii waxa weeye maradu ay jirka ku dhegan tahayna ay fitnadu uga iman karta hadday maradu jirka ku dhegan tahayna ay fitnadu uga iman karta nabiguna sala allahu alayh wasalam usaamat bnu zayd waxa uu ku yihi murha fastajcal taxtaha hilaalatan fainii akaafu an tasifa xajma cidaamiha yani nabigu sala allahu alayh wasalam maro ayuu wuxuu siiyey usaamat bnu zayd markaasuu maradii maxaad u xidhan weyday markaasuu ashabayda ayaan markaa maradii huwiyey oan idxidho markaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam waxau i murha amar faltajcal taxtaha hilaalatan marada hoosteeda ha ka yeesho maro kale oo xamaalada hoosteeda ha ka yeesho xamaalada waxaa la yidhahdaa marada xagga hoose laga gashado ay dumarkoo gashan jireen oo markaa toobka ka hooseysa taasaa waxaa la ohan jiray xamaalad marada waxa weeye maro kale jirkaa uga hooseysiiso maxaa looga hooseysiinaya fa inii akhaafu an tasifa xajma cidaamiha waxaan ka baqayaa maradu inay sifayso oo sheegto yani xajmiga ama muuqaalka uu leeyahay yani lafaheeda ama jirkeeda u leeyihiin inay sifayso ayaan ka baqay sidaas iyada ayaa nabigu sala allahu alayh wasalam uyi marka xadiidku waxa uu tilmaamaya maradu haddii waxa weeye jirkii ay muujinayso oo ay ku dhegan tahay oo jirkii marka waxaweeye ay muujinayso ku dhegan tahay inaynay banaanayn ba xadiiska laga qaadanay sidaas iyadaaba xadiiska laga qaadanay marka waa inay tahay marada ay gashanaysa mara ballaadhan oo aan jirka ku dheganay weliba shardigaas iyo shardiga hore in marka maradu aynay khafiif ahayn cawrada lagu qarinayaa iyo in maradu jirka aynay ku dhegsanayn labadaba rag iyo dumarku waa ka siman yihiin oo ninkii marada uu cawradiisa ku qarinayo jirhkiisa inta cawrada a maradu ku qarinaya waa inay markaa ahayn mid ku dhegan oo hadday ku dhegantao jirkiisii sawirayso intii cawrada ahayd ay sawirayso ku dhegan tahay waxa weeye xaaraan bay ka tahay ma banaana uma banaana saasna shabaabka qaarkood waxay qaataan saraawiil ku dhegan ta noocaasna waxa weeye waa kalab oo waxa weeye asturaadii sharcigu amray lama iman mar haddii waxa weeye surwaalkan uu ku dhegan yahay jirkiisii oo sida jirkiisu u samaysan yahay uu sawirayo sidaas ilaga hadduu maradu cawrada ku asturayo ninkin ay tahay maro khafiifa oo cawradiisa ay muuqanayso ama midabku ha muuqdo ama xajmigu ha muuqdo ama muuqaalkiiyo humaagu ha muuqdo sawiradu ay leedahay ama jirka kale leeyahay cawrada ka midi ama ha muuqdo waxa weeye midabkuwa ha muuqde waxay tahay xaaraan wey xaaraan weeyanta noocaas shardiga shanaad an laa yakuna mudakaran mutayaba waa inaanu ahayn marada ay jirkeeda ku asturaysaa qofka dumari mid udgoon la mariyey ay suuqa ula soo baxaysaa gurigeedi gurigeedi markay joogto waa iska marsan kartaa udgoonka ninkeeda markay la joogsanaysaa si leh inay udgoon isu mariso waa fiican tahay laakiin waxa weeye suuqa inay ula soo baxday iyadoo udgoon ismarisay ma aha waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa u yihi ayuma imra'atin istacdarat famarat cala qawmin yajidu liyajidu min riixiha fahiya daaniya qof dumar oo kasta oo marka cadar isa soo marisay oo rag soo martay si ay urteeda u helaan oo udgoon iyo carfi uga helaan gabadhaasi waxay tahay markaa daaniya bimacnaa waxa weeye muqadimaadkii iyo hordhicii sinadu lahayd wax kamid ay la timi xadiiskaasna waa xadiis saxiixa oo waxa weye ahlucilmi badan ay saxiixiyeen nasaa-i abu daawud iyo tirmidi iyo xaakimna ay soo wariyeen waana xadiis saxiixa wey wuxuu kaloo nabigu sala allahu alayh wasalam uu ka reebay dumarku markay masaajidka soo qabanayaan inay udgoonaysa soo mariya ida kharajat ixdaa kuna ila lmasjidi falaa taqrabanna tiiba masaajidka hadday midkiin usoo baxdo udgoonaya inay isa soo marin baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa ee muslim saxiixiisa kusoo wariyey marka udgoon inay isa soo mariso iyadoo suuqa usoo baxaysa mid u banaan ma ah shardiga lixaad anlaa yashbaha libaasa arajul waa inaan dharkeedu shabihin oo u ekayn dharka markaa ninka oo ragga iyo dumarka dee waa la kala soocayo fawaariq bay kala leeyihin ku kala soocan yihiin dharka lagu kala sooca marka ragga iyo dumarka waa in dhar isku mid ayna qaadan waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa u ihi yani waa diiday nabigu sala allahu alayh wasalam tashabuha markaa dumarku ragga ay shabahayaan ama ragguba dumarka ay shabahayaan oo abu hurayra waxa ui lacana rasul lahi sala allahu alayh wasalam an rajula yalbasu libsat libsat almar'a walmar'ata talbasu libsat arajul rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu nacdalay nin xidhanaya dharka qofka dumari xidhato waxa kale u nacdalay qof dumara oo xidhanaysa dharka uu ninku xidho xidhanaysa taasuu nabigu sala allahu alayh wasalam waa nacdalay waana xadiis saxiixa axaadiis fara badan baa kuso aroortay lacna rasul lahi sala allahu alayh wasalam almutashabihiina min alrijaali binnisa walmutashabihaati min annisaai birijaal nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu nacdalay ragga isu ekaysinaya dumarka iyo dumarka ragga isu ekaysinaya labadaba nabigu sala allahu alayh wasalam waa nacdalay axaadiis fara badan oo saxiixana kuso aroortay haddaba su-aal culamadu waxay isweydiiyaan masale ku saabsan yani maxaa lagu kala saaraya ragga iyo dumarka tashabuha marka muxuu ku xasilaya oo dharkoodii see loo kala soocaya ma qolo waliba kuway caadaysatayba dhar looga dhigaya ise wax kale loo eegaya ahlucilmiga qaarkood sida sheekh taqiyaddin ibnu taymiya albaanina uu kusoo naqlinayo xijaabu lmar'ati lmuslima ama jilbaabu lmar'ati lmuslima uu kusoo rarayo fatwa dheer buu leeyahay ibnu taymiya fatwada madmuunkeedu waxa weeye ama macnaha ay sheegaysa haddii lasoo khulaaseeyo laba shay laba meelood baa laga eegaya waa mida waxaa laga eegaya dumarkii maxaa u munaasiba raggase maxaa u munaasiba oo dumarka sharcigu wuxuu amray ixtijaab iyo istitaar inay is-asturto oo isqariso oo jirkeeda qariso ayaa la amray raggiina taa lama amrin ee inta cawradoodu inay qariyaan baa marka amarkuya laakiin jirkooda inay wada qariyaan lama amrin mid labaadna waa laga eegayaayo raggi iyo dumarkii in la kala sooco oo la kala farkiyo oyna isku wax qaadana taana waa laga eegaya marka haddii waxa weeye dumarkii ay caadaystaan beledada qaarkood dhar waxa weeye asturkii aan waafaqaynin waxaa la odhanaya munaasib idin ma aha kuwan inaa qaadataan ma aha ayaa lagu odhanaya waa loo diidaya waa laga mancinaya waayo cillo diidaysaa meesha ku sugan oo xijaabkii yani asturaadii baan meesha imanay haddii marka ay caadaystaan yani raggu ay dhar u badan yihiin dumarkiina waxa weeye dhar marka ay u badan yihiin dharkaasna uu yahay dhar jirka aada u asturaya kan kalena waxa weeye jirkii aan wada asturaynin waxaa la odhanayaa marka waxa weeye waa la kala farqinaya raggi iyo dumarkii waxaa la odhanayaa dharkan waxa weeye jidhkii asturaya ee dumarku dumarku ay caadaysteen ha loo daayo sidaas yadaa baa la odhanaya labadaa umuurood baa laga eegaya munaasabada ayuu munaasib yahay waxani iyo waxa weeye kala sooca rag iyo dumarka la kala soocayo marka curfiga hadduu sharcigii khilaafo oo waxa weeye dhan aan asturaynin yani marka la caadaysto oo dumarka ay caadaystaan waxa weeye taa waa la burinaya caadadana waa la yani waa la caadada waa la burinaya waayo waa caado sharciga khilaaftay caadadii sharciga khilaaftaana wax markaa tixgelina male marka sidaas iyada ayaa laga eegaya masalada noocaasi waa masala marka muhimna weya saas aawadeed waxyaalaha marka waxa weeye raggu ay marka caadi ahaan uleeyihiin sida taraawisha iyo waxyaalaha lamidka taraawisha dhaadheer inay markaa qaataan dumarku maaha waa mida cawradiina waa muujinayaan waa midda labaade waxa weeye raggiina waa u gaar yihiin marka laba cilaa ku sugan oo labadaba lagu diidaya bal ka waran dharkoodii inay ka hoos gashadaan taana culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yani mushaabahadii fogaansha laga fogaanayo daraaddeed waa in markaa aynay xataa dharkoodana ayna ka hoos gashan dharkoodana waa inay ka hoos gashan shardiga toddobaad marka tashabuha ragga iyo dumarka mid walba caan buu ku yahay kumana gaarahoo keliya dharka ee waxa weeye xataa hadalka in laga shabaho maaha oo raggi waxay leeyihiin markaa naqmo gaara si gaaray u hadlaan dumarkiina si gaaray u hadlaan oo codka markaa dumarku waa nooc yani dhuudhuubnaanta iyo wax lamidkaa buu markaa leeyahay inuu leyin yahay inuu dhuuban yahay ragga codkiisana waa la garanaya marka waxa weeye in barada qolada kale codkiisa codkooda ay shabahdo oo isu ekaysiiso ma ah taaseeda mid u banaan xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa waa saasi leeay oo waxa weeye sida markaa dumarku u socdaan ninku inuu socdo maaha xarakaadka xataa dumarka oo kale inuu la yimaado maaha qofka dumar in xarakaadka rag oo kale inay la timaado maaha iyo dhaqdhaqaaqa rag oo kale shardiga toddobaad waa in marka aynu shabihin dharka ay isku asturaysaa dharka gaalada oo dhar ay gaaladu la khaaso la gaar tahay waa inaanu markaa shabihin haddii dhar gaaladu la gaar tahay uu shabaho waxa uu noqonaya markaysaga midaan banaanay waa in nabigu sala allahu alayh wasalam tashabuha waa diiday gaalada la shabahayo man tashabaha biqawmin fahuwa minhum baa nabigu uri sala allahu alayh wasalam waana xadiis saxiixa nabigu wuxu uri sala allahu alayh wasalam laysa mina man tashabaha bigayrina isagana waa xadiis sugan aayaadka qur-aankana tashabuha waa lagu diiday ilahay waxa uu ya ayuha aladiina aamanuu la takunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu min bacdi ma jaahum albayina ya ayuha aladiina aamanuu la taquluu raacina waquluu nurna wasmacuu walilkaafiriina cadaabun aliim tashabuha markaa ragga ay dumarka shabahayaan ama dumarku ragga shabahayaanna adilo fara badan ayaa ku soo aroortay oo markaa diiday marka raggu inay dumarka shabahaan ama dumarku ragga shabahaan midna waa markaa uma banaan qolana qolada kale yani isuma ekaysin karto oo ma shabihi karto shardiga sideedaad anlaa yakuna sawga shuhra waa inaanu ahayn maro yani markaa caanbax iyo wax lamida looga jeedo maro ka faquuqan maryahay dadku qaadanayaan waa inaanu ahayn oo maro dadku ay la yaabayaan oo ka faquuqan yani waa inaanu ahayn way istiqraabayaan oo qofki ku caanbaxaya oo noonaya kii marada caynkaasa qaadan jiray oo noqonayo tuka baalcad ta noocaas oo kalea markaa inuu sameeyo hadduu marka waxa weeye qasab ahaan uga jeedo aad ku caanbaxdid haddii uga jeedaan iyaduna waxay noqonaysaa waxa weye sawbu shuhra ayuu noqonaysa waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxau hi man labisa sawba shuhrati fi dunya albasahu llahu sawba madallati yowma alqiyaama uma alhaba fiihi naara nabigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi ka mara caanbaxa mara caanbaxnimo ka ku xidha adduunyada ilaahay wuxuu u xidhaa sawba madallatin mara dulli buu u xidhaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama uma alhaba fiihi naara dabeedna naar baa ilaahay ku huriya xadiiska abu daawud iyo ibnu maaja usoo wariya waana xadiis xasana sida waxa weeye mundiri iyo keyrkiiba ay sheegeen sheekh albanina uu quwey marka waxa weeye saas waxaa soo gelaya calaa kuli xaal laba marka umuro marada ka faquuqan marada dadka waa soo gudagelaysa ay dadku la yaabayaan mid labaadna waa soo gudagelaysaayo marada qasadkeedu yahay aad ku caanbaxdid iyaduna waa soo gudagelaysa markaynu ka warramayno sideeddaa shardi ayuu xijaabkiiya yahay marka asturka sideeddaa shardi oofsaday waa inay noqotaa qofka dumar mid isku asturtay waxyaalaha kale kale sifaatka qofka dumarka waxaa kamid ah inaynay marka waxa ikhtilaad wax la yidhahdo ragga waa inay ku samey ragga dhex gelin markaasaa waxaa soo gudagelaya raggii waa inaynay gacan qaadin waa in markaa raggii aynay saabtaan iska ilaaliso raggii ajaanibta ahaa ee gayaanka sharci ahaan u noqonayey sharciga gayaan ugu noqonayey inay waxa weeye jirkooda jirkeed iyo jirkeedu jirkeed iyo jirkiisu issaabtaan waa inay iska ilaalisaa saasaa weeye sharcigu raggi iyo dumarka waa kala fogeey nabiguna sala allahu alayh wasalam aad buu inooga digay yani markaa dumarka fitnadooda oo nabigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi fataqu dunya wataqu nisa fa ina awala fitnati bani israaila fi nisa yani marka waxa weeye adduunyada iska ilaasha buu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam dumarkana iska ilaasha buu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam waayo fitnadii ugu horeysay ee reer banu israail yani kaanat fi nisa xadiiskana muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey sidaas in la eeg nabigu sala allahu alayh wasalam safafka ragga iyo kuwa dumarka waa kala soocay oo marka salaada ayuu tukanayaan waxaa soo aroortay nabigu sala allahu alayh wasalam inuu khayru sufuufi rijaali awaluha wa sharuha aakhiruha wa khayru sufuufi nisaai aakhiruha wa sharuha awaluha safafka ragga waxaa ugu khayr badan kuwa ugu horeeya waxaana markaa sharka ugu dhowaansha badan ama ugu atar yar kuwa ugu dambeeya safafka dumarkana waxa ugu khayr badan kuwa ugu dambeeya waxaana ugu atar yar ama xagga sharka ugu dhowaansho badan kuwa ugu horeeya qaala tirmidi bacda ikhraajih xadiisun xasanun saxiix xadiisku waxa weye xadiis xasana wey waliba muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka lama baahna waxa weeye yani markaa tasxiix markaa cid kaleba waa laga kaaftoomi karaa calaa kuli xaal sida marka loo fogeynayo rag iyo dumarka loo kala fogeynayo waxaa la gaadsiiyey in la yidhahdo safafka dumarka waxa ugu khayr badan ka ugu dambeeya kuwa ugu dambeeya ugu khayr badan waayo raggii bay ugu uga fogaansho badan yihiin fitnadii bay ka fog yihiin kuwan kalena fitnadii bay ku dhow yihiin taasi waxay tilmaamaysaa rag iyo dumar inayna wada safan karin rag iyo dumar inayna marnaba wada safan karin ayay markaa taasi tilmaamaysa waxyaalaha kale ee markaa soo gudagelaya waxaa kamid ah musaafaxada dumarka la gacan qaadayo ee rag iyo dumarka marka ay gacan qaadayaan ay issalaamayaan waa mamnuuc waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uri innii laa usaafixu nisaa anigu dumar marka ma gacan qaado ayaa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam waana xadiis saxiixa waxaa kalou nebigu yihi sala allahu alayh wasalam lian yudcana fi ra'si axadikum binakyatin min xadiidin khayru min an yamasa imra'atan la taxila lahu waxa u yihi nabigu sala allahu alayh wasalam in markaa madaxa midkiin ragga mid kamida madaxiisa in la geliyo irbad yani markaa bir ah oo dab ah irbad markaa irbad bira haddii in la geliyo bimakyatin min xadiid ha xadiid un baa la sheegay yani marka irbad markaa yani bir ah in la geliyo ama mudac ama markaa irbad in la geliyo madaxa laga geliyo sidaa looga surtuq siiyo khayrun lahu waxay u dhaantaa min an yamasa imra'atan laa taxilu lahu qof dumar aan xalaal u ahayn inuu taabto waa u dhaantaa baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam xadiiskana tabarani baa soo wariyey oo mucjamka ayuu kusoo wariyey mucjam lkabiirka waana markaa xadiis saxiixa sheekh albanina waxa uu yihi waa saxiix ayuu ku yihi silsilatu xadiisi saxiixa marka waxaa laga daliishanayaa gacan qaadka dumarka la gacan qaado ee jirkooda la taabtaa oo ruux markaa yani xaqanaas u taabtaa nin xaqanaas u taabtaa inay xaaraan ka soo ayna u banaanayn waxyaalaha kale marka waxa weye baabkaa soo gudagalaya waxaa kamid ah in waxa weeye dumarkii markay dariiqa marayaan waa in dariiqa bartankiisa aynay qabsan ay markaa koonaha u baydhaan oo nabigu sala allahu alayh wasalam xadiiska abu daawuudka yani waxa uu arkay dumarkii iyo raggii oo isku dhex dirmay markaasuu istakhirna fa inahu laysa lakuna an taxquqna ariiq calaykuna bixaafaati turuq waxa uu yihi markaa dumarow dib u hakada buu waayo markaa idinma banaana inan waxa weya wadada bartankeeda inaa qaadaan idinma banaan ariiqa haddii rag marayo bartaska waa inaydan qabsan waa inaa markaa dhinaca martaan koonayaasha waa inaa martaan koonayaasha rag dumarkaa leh raguna bartankay leeyihin calaykuna bixafaati ariiq ama bixafaati uruq ariiqyada markaa dacaladooda markaa waxawa laazima oo meelaha mara xadiiskuna waa xadiis saxiix oo saabita wey sheekh albanina waxa wey waa saxiixiye marka waddada bartankeeda waa inay markaa qaadin qofka dumari waa inay koonaha ama markaa dhinaca inay marto waa inay mar waa inay isku dayda ragiga dumarka inay isku dhex barsamaana fitna weyn baa ku sugan waayo nabigu sala allahu alayh wasalam wuxu ma taraktu ba'dii fitnatan hiya adaru cala arijaali min annisa xadiiska bukhaari iyo muslim soo wariyey kama tegin dabaday fitno kaga daran ragga yani dumarka yani fitno markaa ragga dumarkaga daran kama tegin buuri nabigu sala allahu alayh wasalam lakin fitnada ugu daran ee aan dabaday ka tegay eera ku fitnoobi karaa waa dumar sidaas yadaa buu nabigu sala allahu alayh wasalam u tilmaamay marka waxa weeye waa in la iska ilaaliyaa ikhtilaafka waxaana dalka soo gudagalaysa madaarista iyo meelaha markaa caynkaasi ikhtilaafku ka jiro ee ragga iyo marka hablaha iyo inamadu marka la isdhex fadhiisanayo waa in hablihii marka waxa weeye madaarista noocaasa waa inaan marka carruurta la geysan waa inay kala socnaadaan hablaha iyo inamadu inanti xataa markay yartay hadday kusoo barbaarto yadoo waxa weeye marka inamadii sidaa ugu dhex jirta oo sida inanta inan tahay inamadii sidaa udhex muquuraysa waxa weeye way iska caadaysanaysaa waxba lama noqonaysa hadhow inay raggii dhex gasho waxba la noqon mayso waayo horay u baratay inay inamada markaa dhex gasho saas aawadeed waa in madaarista marka hablaha iyo inamadu kala soocan yihiin ubadka waa in loo geystaa oo la iska ilaaliyaa madaarista waxa weeye ay ragga ama inamada iyo habluhu markaa ay isku qasan yihiin madaarista noocaas waa in la iska ilaaliyaa waajibna waxa ah markaa in la bedelo qaabka marka waxa weeye gaalada laga soo qaatay ee markaa madaarista la isku darayo inamada iyo hablaha ee isku fasal la fariisinayo yani markaa tan noocaasa waa in la bedelaa isku albaab keliya ka baxayaan isku albaab keliya ka soo gelayaan miisas isku xigaa ay fadhiisanayaan yani markaa tan noocaasa waa in la bedelaa wax laga qabta waayo tan noocaas waxa weye waa mid markaa khatara yani markaa weyn fitno weyn baana ka iman karta fitno weyn baana ka iman karta oo arrinka noocaasa markaa ka dhalan karta waxyaalaha kale abwaabtaa ku tacaloola waxaa kamid ah dumarka yani khalwada waxa la yidhahdo ragga inay la khaali noqoto oo meel gaara marka waxa weeye nin ajnabiya ay la la joogto waa inay iska ilaalisa waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi laa yakhluwanna rajulu bimra'atin ila kana ashayطaanu saalisahuma xadiiska markaa saxiixa ah yani waxa weeye nin yaanu kula gaar noqon qof dumara keligii yaanu la gaar noqon hadduu la gaar noqdona shaydaan baa ku sadexa shaydaankaasi muxuu samaynaya inuu isku fitneeyo ayuu doonaya inuu isku fitneeyo ayuu doonaya taasna aad iyo aad waa in laysaga jiraa khalwada waxa la yidhahdo oo inanka iyo inantu ama ninka iyo markaa qofka dumari waa in markaa iska ilaaliya khalwa wax la yidhahdo xataa hadday weynaato waa in la iska ilaaliya oo marka islaan weyn tahay waa inaanu la khalwo xataa hadday islaan weyn tahay waa inaanu gacan qaadin oo salaamin mar hadday ajnabi ka tahay oo aynay maxaarimtiisii aynay ahay waayo sharcigu ma kala reebin qof dumarun baa la yidhi lama kala reebin inay weyn tahay iyo inay markaa yar tahay lian yutcana fii ra'si axadikum bimikhyati min xadiidin khayrun lahu min an yamasa imra'atan laa taxilu lahu imra'a baa la yidhi imra'ana waxa weeye waa caam waa nakiro oo dhacday fii siyaaqi nahyi waa markaa nakiro oo fii siyaaqi nahyi dhacday oo siiqada ayaa waxay markaa noqonaysaa macno nahyi bay faa'idaynaysaa marka cumuum baa laga qaadanaya qof dumar oo kasta oo waxa weeye u taabto yani marka waxa weeye mudac markaa ama irbad yani bir ah oo madaxa laga ruubo ama laga geliyo ayaa markaa u dhacda inuu taabto mashaayikda qaarkood waxay yidhahdaan marka qofka dumara lagaan qaadaya ajnabiga ah waa in maro gacanta markaa la saaraa deedna maraba lagu salaamaa laakin taa lafteedu daliil ma laha taa lafteedu daliil ma laha nabiguna sala allahu alayh wasalam mara kuma salaamin waxyaalaha baabkaa lagu soo wariyana ma asixina waa daciif waxba kama asixin marka sadan lidariica waddada mafsada keenaysa oo la awlaayo daraaddeed waa inaan markaa la banaynin xataa waxa weeye mare in markaa lagu gacan qaado waa inaan xataa la banayn waxyaalaha marka kale ee dumarka masaaif lala sheeganaya waxaa kamid ah qofkii dumar ee nin leh waa in ninkeeda ay markaa xaqiisa iska ilaalisa waayo xaqa aad iyo aada u culus ayaa ninkeeda ku leeyahay raxamkallah nabiguna sala allahu alayhi wasalam waxau inoo sheegay qofka dumara ee shanteeda wakti tukata ee bisheeda soonta ee waxa weeye ninkeeda yani marka waxa weeye ateecda yani jannada ayay gashaabal hadii saxiixa saas yadaa kufaaro xaqa marka qofka dumara uu ninku kuleeyahay aad iyo aad buu wen yahay labada mid walbana ka kale xaq buu kuleeyahay waxaana waajib ay tahay mid waliba xaqa lagu leeyahay inuu ilaaliyo xaqa ninka lagu leeyahay waxaa kamid ah meherkii inuu siiyo ayaa kamid a waanu ka sagsaagin waanu u diidin waxaa kamid ah inuu masruufkeedii iyo mariinkeedii siiyo oo markuu waxa weye dhar ximanayo dhar yadana siiyo oo u iibiyo dharka markuu iibsanayo u iibiyo hadday arabana waa inuu iibiya dharka xataa markuu dhar iibsanayo waa inu dhar yadana u iibiya markuu wax cunayo waa inuu yadana wax siiya nafaqayntu nafaqaynaya waxay kamid tahay xuquuqda ay leedahay waa in markaa si wanaagsan markaa isaguna uula mucaamila wacaashiruhuna bilmacruuf ilahay wuxuu amray raggu inay si wanaagsan dumarka ula dhaqmaan si wanaagsan waa inay dumarka ula dhaqmaan waa in waxay waajiba sharciga waa inaan u diidin waajibaadka sharciga waa inaan u diidin masaajidka hadday tidhahdo waa qabanaya oo iyadoo xijaaban oo askuran oo udgoon aan ismarin hadday tidhahdo masaajidkaan qabanaya waa inuu ka mancin waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxau laa tamnacu imaa allahi masaajid allah ha ka mancinin ha u diidina addoommada ilaahay yani dumarka addoommo ilaahay ahaaday masaajida ilahay ha u diidina hadday idin inay weydiistaan ufasaxa oo ogolaada xuquuqda qofka dumara uu ninku ku leeyahay yaduna waa inay ka soo baxdaan weliba mas-uuliyad iyo amarkana isagaa leh waayo ilahay waxau ihi alrijaalu qawaamuuna cala nisa qawaamuun waxaa laga tilmaamaya bimacnaa mas-uuliyadda mas-uuliyadda inay leeyihin oo maamulaya oo amarka uu isagu leeyahay qofka dumarna ay waajib ku tahay inay ateecdo laakiin wax macsiya inay ku ateecda uma banaano xaaraan inay ku ateecda uma banaano waxyaalaha kale markaa saaran waxaa kamid ah waa in marka waxa weeye ninkii hadduu markaa firaaska iyo gobasha ugu yeedho waa inaanu diidin waa inaanu diidin waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay qofka dumara ou ninkeedu markaa u yeedho ou gobasha ugu yeedho haddii ay diido ilaahay baa u cadhooda ilaahay ayaa u cadhooda marka cadho ilahay baa ku dhacaysa cadho ilahayna wax yasiran ma aha waa shay marka aad iyo aad u weyn marka waxay kutusi dambi kabiiro inay tahay arrinkaas diiditaanka ay diidaa in dambi kabiiro oo weyn inay tahay ayay kutusinaysa waxaa kaloo nabigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay qofka dumari ninka inay xaqiisi wada godato inayn awoodi karay oo xadiis saxiixa waxaa kusoo arooray haddii qofka dumara ninka malaxi ay ku sugan tahay oo meel malaxi ka buuxda ay ku sugan tahay oo qofkii dumar xataa ay ka nuugto carabkeeda markaysaa ay kaga taqdo xaqa ninka ma gudan karayso xaqa ninka ma gudan karayso xadiis saxiixa saas saas ku saaro marka xaqa uu ninku kuleeyahay aad iyo aad buu weyna saas aawadeed xaqa waalidkeed waxaa ka weyn xaqa ninkeedu kuleeyahay xaqa waalidkeed waxaa ka weyn xaqa ninkeedu kuleeyahay baa ka weyn lamana odhanayo siduu xaqa markaa ninku uga weynaan kara xaqa waalidka xaqa hooyada iyo xaqa aabaha siduu uga weynaan kara lama odhan karo waayo waynagii nida sharciga yaan la caaridin oo caqliga naga horgey ee wixii ilaah iyo rasuulkiisa ay xukuma weyso oo lagu hogaan kara
saas aawade markay hooyadeed iyo aabaheed qabanayso waa inay ninka fasa ka fasax qaadata idan waa inay weydiisata caaisha qisatu ifka xadiiskii dheeraa nabiga sala allahu alayh wasalam bay fasax weydiisatay markay qabanaysay yani aabaheed iyo hooyadeed markay xaggo xaggooda xaggooda u wareegeysay xaggooda u wareegeysay nabigay fasax weydiisatay sala allahu alayh wasalam marka waxay kutusinaysaa in yani markaa xaqa uu ninku kuleeyahay aad iyo aad inuu wey taas yadaa baa laga qaadanaya oo laga faaidaysanaya marka waxa weye calaa kuli xaal umuurahaas yani ku saabsan yani xuquuqda marka uu ninku kuleeyahay aad iyo aad bay u badan tahay laakin waxa weeye waxyaalaha aynu sheegnay ayaa markaa kamida oo inay ateecdaa kamida inay aqbashaa kamida laakin waxay ku ateecaysaa macsi noqon maaya macsi yani noqon maaya oo hadduu marka waxa weeye macsi ka doono yani markaa kama yeeleyso wixii macsiya uu ka doono markaa kama yeeleyso qadarkaas baan kusoo kaafso kusoo kaafsoomaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka
وعن الله سبحانه وتعالى وجدنا نساء عبد الكريم حسن عوف أرسل رياح سحابة وبشرى والمريوح محاضرة قيم صلاة عمرة الكريمين وأنا أرسل هدوة إن إن شاء الله تعالى معرفة الساعة معها وقت يوم أنفع وثلاثة جديد محاضرة عبد الرسول أي سلطة الرسول وغلطا لوضع الرسول إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وإنهم أعتقدنا نوصل سبيل وقتانا مباركة سيدنا وإنهم أعتقدنا جيدنا مباركة ونوصل قدمي وقت الله أحسن سنة وسنة يترسل كل أن تعالي يقوم القرآن وأجيبين باقي لوصل الجيون وأمر سيدي عبد الذكر وعليهم ونصر عابدين ونعمل لها إن شاء الله تعالى سنة وقلة مرة ومرة الخير يوناس ويسوي بعضه sida wanaagsan ay u ajiideen mar kastaba inuu ajiidaan way u safri karaan waxay wadaa waqtiga inuu ka gabagabeeyahay hoorana waxa weeyaan iska sigo marka su'aalo fara badan halka waxa ku haya ilaa saddex waraaqood mana afar badan ku haya sida daahirka ama muuqatana waqtiga ama barnaamijku markaana hayo waxaan ka kusoo gaarsan lahaa in hal su'aalama laba midda ugu horeysa sheekana weydiin lahaa jazaah allahu khayran waxa yahay su-aasha halkan ku qoran oo ah garabku markuu sakada gulayo waa in ka daran
mas'aladaas jawaabteedu waxay tahay dahabku wuxuu ku sako galaa oo sakagoyd ku noqdaa shan iyo siddeetan garaam markuu gaadho shan iyo siddeetan garaam oo dahaba dahabkii gaadhaa waa sakagoyd waxaa waajiba markaa in sakadii laga bixiyo ayaa waajiba laakin wixii qadarkaa ka yar sakagoys ma aha wallahu aclam